inaad la timaado hal abuur ganacsi oo ku cusub magaalada oo bulshada anfacay way adag tahay balse maamo shamso ayaa waxay kusoo kordhisay magaalada kismaayo hal abuur ganacsi oo aan lahayn magaalada waxay kismaayo ka hirgelisay goob lagu sharaxo gawaarida arooska qaado magaalada markii hore ma lahayn goobo lagu qurxiyo gawaarida galbiya lamaanaha iscalmaday maamo shamso ayaa gawaaridaasi waxay ku sharaxdaa waxyaabo aada u qurux badan oo indhaha dadka soo jiidanaya kadibna waxay ku buufisaa labada dhinac rinji ay ku qoran yihiin magacyada lamaanaha iscalmaday ee habeenkaasi la gelbinayo iyadoona ii sheegtay inay ka qaado lacaga yar waxay ka shaqaalaysiisay goobteeda ganacsi dhalinyaro markaasi shaqola-aan ahaa maamo shamso aan ku booqday goobteeda ganacsi ayaa iga warantay waxyaabaha ay qabato iyo hal abuurka ganacsi ay magaalada kusoo kordhisay bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waa shimse maxamed yuusuf u magaca dheer shimse liyle halkan waxaa xurunta aan ka shaqaysto joornaatiga aan ka dhacsado hadda waxaan kusoo kordhiyey qalabka sharxeedka aroosyada aan ka faa'idaysanaa noolmaadkeen meeshaan ka raacsanaa olna waxaa ii furneyd meherad caadiya oo hadda ay igu imaateen oo aan taagannahay waa meheradayda aan ka shaqaysanaya firdadan waxay ugu dhalatay markaan yeeshay foornada inay aroosyada ii keensadaan inaan xalwada u kariyo aroosyadana aan u keenay markaan shaqadaas firdadaas igu soo dhalisay foornadaana ii keenta hantidaas maya qarashka annagaa ka badan qarashka ay naga karaystaan waa soddon doolar waa lixdan doolar waa konton doolar waa labaatan shan doolar waa shan iyo toban doolar si tabartay u tahay soomaalida tabar raacadka ahaanta hase ahaatee waan ka soo ceshinaa dib aan uga soo ceshinaa markaan saarno aan ku shaqadaysanno wiilashan ay igu saacideeyaan markaan geyno arooska waan kasoo dibceshinaa waxayna aniga dhallinyaraa ay lala joogto oo ehel ii ah dhallinyartaasaan shuuq geliyey oo nololkaan ka raadsanaa biilka ka raadsanaa dhallinyartaasaan xaafadeed oo ahay haddii dhowrahana aniga weeye qofka hantida keensaday oo macnaha soo dejiya aniga waaye qofka macnaha suuq soo geliyana aniga ahaa qaar ka mid a dhalinyarada magaalada kismaayo oo aan la dhex qaaday mikrofonka idaacadda waamo ayaan weydiiyey fikradani ganacsi siday u arkaan waxayna ii sheegeen in dhalintani qaarkood doonayeen inay aroostaan muddo dhow balse ay farxad goonni ay u tahay inay helaan waxyaabaha qurxoon ee soo jiidan kara indhaha labada lamaane magacayga waa maxamed bil cabdi waxaan ka mid ahay dhalinyarada magaalada kismaayo aad baan ugu faraxsanahay aroosyada baryahan casriga ah ee gawaarida lagu soo qorayo magacyadii labada qof oo lamaanaha hambaliyooyinkii gawaaridii oo aad u sharaxana aad arkaysayo aroosadii arooskii lagu dhaqangelinayo meelaha kale muqdisho iyo meelaha kale iyo nairobi kenya meelahaasoo dhanba aad bay u hormarsaneed laakiin magaalada kismaayo waa aad baan ugu faraxsanay maadaama ay arrinkan hadda ay ku baraarugto maasha allah aad iyo aad baan ugu hambeynaya anigu waan jeclaha inaa meelahaas arooskay ku dhigto laakiin maanta waxaan jeclahay inaa magaalada kismaayo ka dhigto sababta ay tahay horumar aad u sarreeya ay gaareen horumar aad u fiican oo la taaban karay gaareen maamadaas arrinkan qofkii soo hindisayna dee waaba qof aad u fiican waan u mahad celinayaa boqolkiiba boqol maasha allah waxaan leeyahay magacaygu waa cabdiqaadir dhaqan cabdi waxaan ka mid ahay dhallinyarada reer kismaayo run ahaantii barnaamijkan oo aroosyada run ahaantii laga sharxayo gawaarida waa fikir nagu cusub waa fikir ka hana qaaday hadda magaalada kismaayo gaar ahaan jubbaland run ahaantii waan soo dhoweynaynaa waxaan leenahay dadkii kulley fikirkaas keenay ama hadafkaas in oo hirgelo barnaamijkiis aasaasay waa runtii uu fikir fiican dhallinyarada iyo haweenkaba u fiican waana soo dhoweynaynaa waa waxna farxadgeliyey waa wax mar walbao micnaha sababtoo tahay ee gawaarida kale ka dhex muuqdo gawaarida la sharxo sababta waxaa la dareemayaa inay farxad jirto waxaa kaloo la dareemayaa lamaanayaasha isgaclooday ama micnaha israbaaday in arooskoodii maanta micnaha la sagootinayo ama micnaha la gurigeynayo foos cali cabdiraxmaan idaacadda waamo kismaayo